حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلبوا bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada xalqadii siddeedaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka ugaadan cowlamada kaas oo ah barnaamij toddobaadlaah oo aan ku falanqayno duulaanka gaaladu ku qabsadeen dunida hababka loo maray ujeeddooyinka uu xambaarsan yahay iyo sida ummadda muslimka ah uga gaashaaman karto dhagaraha cadowgeeda gaar ahaan dabinnada ay maleegayaan yahuudda iyo nasaarada ay ku wajahan bulshada muslimka ah ee ku nool caalamka islaamka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo culammada soomaaliyeed mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب sidaba aad ku soo dhegaysateen xalqadeennii ugu dambaysa waxaan kaga soo hadalnay muxuu caalamku ka dhaxlay maqnaanshaha muslimiinta ee masraxa dunida tan iyo markii lagala wareegay hogaaminta dunida ay soo maamulayeen qarniyo badan waxaana soo tilmaamnay dhinac ka mid ah aafooyinka iyo musiibooyinka laga dhaxlay arrintaas haddaba xalqadan oo ah xalqadii siddeedaad ee barnaamijka waxaan ku iftiimin doonnaa sidee ayay muslimiintu ku soo ceshan karaan hogaaminta dunida maxayse haystaan oo rasiid ah ama keed ah oo ay ku soo ceshan karaan hogaankood
حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلبوا مثل النعاج ومسلبوا فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتغلبوا يا مسلمون تأهبوا muslimiinta caalamka bari iyo galbeed fajac iyo amakaag ayay la dhaygageen iyagoo ka murugsan cowlamadan fara baxday ee ku fiday caalamka islaamka waxayna raadinayaan hababkii iyo wadiiqooyinkii looga hortegi lahaa waxayna isweydiinayaan maxaan kaga hortagnaa cowlamadan maxaanse haysannaa ama heli karnaa mustaqbalka oo aan uga hortegi karnaa ummadda islaamka weligeed ma aysan gaarin heerka ay maanta gaartay ee tih iyo taagdarro ah dadkii muslimiinta ahaa maanta waa la barakicinayaa waana la baabi'inayaa iyagoo kumanaan ah ayaana lagu gowracayaa yurub afrika iyo aasiya mana jirto cid ka falcelin karto xasuuq wadareedkaasi intaas waxaa sii dheer qudus ayaa la qaatay maalin cad iyadoo la daawanayo waxay maanta ku jirtaa ummadda xilli looga tacsiyeeyo musiibada ku habsatay waxayna ku sugan tahay xaaladan uu sawirayo sheekh maxamed qudub allah u naxariiste انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار فأصبح كأنه بعيد الصلة عما أنزل من عند الله وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة الق- السياسة أمة الاقتصاد أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها حين نسيت أن الدنيا لا تفترق عن الآخرة وأنه لا عمل من الأعمال يمكن أن يكون دنيويا بحتا فيفعل الناس فيه ما يشاءون غير ملتزمين بما جاء من عند الله وعمل آخر للآخرة ي- يبتغى به وجه الله ويلتزم فيه بما جاء من عند الله
gaaladu weligeed isuguma soo habarwacan gumaadka muslimiinta sida ay maanta isugu soo bahaysteen waxay ku heshiiyeen boobka iyo bililiqada xuquuqda muslimiinta baabi'inta diintooda iyo beegsiga muqadasaadkooda haddii ay muslimiintu dhaqdhaqaaq sameeyaan ama ay naftooda ugu sheekeeyaan inay kacdoomaanna waxaa farta ku soo wada fiiqaya waxaa loo yaqaano beesha caalamka oo ah hormuudka culammada maanta dunida qabsatay kuwaas oo qayladhaan afka furanaya muslimiinta kacdoomayana ku tilmaamaya asal raac argagixiso iyo erayo kale oo ay samaysteen iyagoo ku baaqaya in la gumaado xabsiyadana loo taxaabo markii ay muslimiintu arkeen gaabiska weyn ee ka haysta xagga tiknolojiyadda iyo warshadaha cadowgoodiina horumar ka sameeyey jaanibkaas waxay aad uga niyad jabeen halgankii ay kula jireen cadowgooda waxay gaareen heerkii ugu hooseeyey iyadoo macnawiyaadkoodii uu nuxuusay heer ay ka tageen faridda macruufka iyo reebidda munkarka taasoo ugu dambeyntii keentay in munkarka la weheshado oo aan qalbiga laga nicin taasina waa heerka ugu hooseeya ee darajada uu nebigu sala allahu calayhi wasallam ku tilmaamay iimaanka midka ugu liita
حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان
daaciga mufakirka ah ee lagu magacaabo sheekh maxamed qudub wuxuu kitaabkiisa almuslimuuna walcawlama uu ku soo guurinayaa isbarbardhig uu ku samaynayo laba xadiid oo ka hadlaya faridda macruufka iyo reebidda munkarka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan la dagaalanka cowlamada maanta qabsatay dunida waxaa tacliiqa uu sheekhu saaray labada xadiid inoo khulaasaynaya al-ustaad abu muxamed si aan u ogaanno waxa ay haystaan muslimiinta oo ay ku wajihi karaan cowlamadan maanta la duldhigay laguna salliday الشيخ آه، الداعية المفكر الإسلامي محمد قطب رحمه الله تعالى wuxuu leeyahay aniga oo yar ayaan in muddaa waxaan ku wareersanaa oo la yaabi jiray laba xadiis oo nebiga ka sugnaaday sala allahu alay wasalam labadaa xadiis macnahooda Ee, labadaa xadiis waxaa weeyaan mid waa xadiidka caanka ah oo saxiix muslim ku soo arooray man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih ee qofkii munkar arkaa gacanta ha ku zuuliyo hadduusan awoodin carabka hadduusan awoodin qalbiga taasna waa iimaanka meesha ugu dambaysa xadiidkaas marka shiikha waxaa soo jiidatay qalbiga oo munkarka laga naco baa taqyiir lagu magacaaba xadiidka labaad waa isla xadiid ku jira saxiix muslimka oo nabiga sala allahu alay wasalam uu ka hadlaayey inay imaan doonaan dad xuxun oo maaragtay ballanlaawayaal ah oo nabigu tilmaamo xuxun ku tilmaamay dadka marka nabigu wuxuu yihi sal ly wasalam qofkii gacantiisa kula jihaada waa mu'min waa la sii waday waxaa lagu soo khatibay qofkii qalbigiisa kula jihaadana waa mu'min marka shiikha waxaa soo jeeda mar labaad qalbiga camalkiisii oo jihaad lagu magacaabahay marka haddaba wuxuu isweydiiyey sidee marka munkar qalbiga laga nacay u noqon karaa taqyiir wax qalbiga ka dhacay sidee jihaad ku noqon karaan wuxuu markii dambe oo aan weynaaday ayaan fahmay tusaale marka camali ah ayuu shiikhu soo qaatay wuxuu yidhi maalan ciidan ayaa dagaal galay ciidankii goobtii waa laga qabsaday ciidankaas labay mid noqon karaan inay xarun kale isku aruursadaan oo ay ku nastaan dagaalkoodiina dib isku soo abaabulaan iyo inay isdhiibaan si nihaaya isku dhiibaan ciidanka marka hadday aag isugu baydhaan oo meel kale isugu tagaan is abaabulaan dagaalkiina u nastaan de nimankaasu dagaal bay ku jiraan weli haddii ay meeshii isqalcaddii laga qabsado oo meeshii lagu kala tagana nimankan arrinkoodu waa soo dhammaaday hasiima nihaayahana ku dhacday markaas marka qalbiga wuxuu shabaha marka qalcaddaas dambe oo la galay oo ciidankii markay soo jabeen hadday meel galaan isku soo abaabulaan marka qalbigu halkaas ku shabahayaa qofku hadduu qalbigu u nool yahay oo qalbiga wixii uu ka nacayo uu ka dhibsanayo difaacaas ayaa maaragtay u haray waana midka hadhow iska abaabuli doono qalbigu marka hadduu usan ku qancin waaqicii jiray munkarkii u dhibsanayo usnacahayo uu tamaninayo inuu zuulo oo usan ku qancinin oo usan ka dhiginin wax ilaahay subxaana watacaala ku laazimay inuu qaato qalbiga marka waa qalbi nool jihaad buuna ku jira marka xaqiiqadu waxa weeyaan shiikhu u socdo qofku hadduu qalbigiisu nool yahay oo islaamkiisa inuu u shaqeeyo uu qalbiga ugu jiro qofkaas weli waxaa u harsan yacni macrakadii qayb ka mid ah ayaa u nool weli oo khalfiyad buu haystaa amaa qofkii isagu isdhiiba oo dhawaaqica waxma laga qaban karo facala dunya salaam midkaas way midka laga raayay oo laga adkaaday
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
sidaasi darteed hoggaanka iyo culammada mujaahidiinta waxaa tan iyo markii uu soo bilowday jihaadka mucaasarka ah ee maanta lagula jiro yahuudda iyo nasaarada iyo xulafadooda ay ummadda ugu baaqi jireen inay dadku halganka uga qayb qaataan saddexdaasi siyaabood oo gaalada lagula dagaalamo gacanta qofkii aan awoodinna carabka kala jihaado qofkii aan awoodinna qalbiga kala jihaado isagoo qalbiga ka nacaya nidaamyadooda iyo dhammaan mashaariicda ay la yimaadeen sheekh usaama binlaadin ayaa ka mid ahaa culimmadii soo celcelin jirtay باقاسي إن الظلم العظيم في بلادنا قد بلغ مبلغا كبيرا وتأخرنا كثيرا في إنكاره وتغييره فمن بدأ فليتم نصره الله ومن لم يبدأ فليعد للأمر عدته وتدبروا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ياخذون بسنته ويتقيدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل
laakiin nasiib xumo maanta ummaddii muslimka ahayd iska badaa inay gaalada gacanta kala dagaalamaan ama carabka kala jihaadaan ama qalbigaba ka xirtaani waxayba noqdeen kuwa maankooda iyo maskaxdooda uu degay duulaanka maskaxeed ee gaalada ayna ku indhadaraan dareen buunbuuninta xayeysiinta iyo idaacaadka gaalada heer wixii gacantooda ku jiray looga dhigay wax aan tayo lahayn wixii laga soo waariday waddamada gaaladana looga dhigay dheeman aan la heli karin sheekh maxamed rashaad oo muxaadaraad cajiiba ka diyaariyey cowlamada iyo shirqowlada gaalada ayaa hal tusaale oo cajiibahay naga siinaya arrintaasi siddeetan iyo lixdii yaan anagoo fasax ahaan xaaskii waan isu raacnay qaahira taan ka tegey riyaad markaasaan dukaan soo galay wiil yaroo oo masrigu gadaayo markaan dukaanka soo galna oo yidhi waxbaha ka gadaninne dukaanka soo gala oo fiirfiirsada adinku kaligiin cabbaar markaan dukaankii dhex joognay ayaan shaar saa u soo qaaday markaasuu wiilka yarkanta madaxa saartay buu shaarkan mid ogtay waxa sameeyey buu saana may markaasuu yidhi haadaa sunci faransi faransa lagu sameeyey buu kan faranse ma taqaanaa buu yidhi mayaan idhi waa dawla orobiya waa wiilkoo wiilkoo toban jir bal waxaan doonayaa waxa asaw ka haysta inaan fahmo faransa waa dawla orobiya buu yidhi dawla orobiya macnaheedu waxa weeye yidhi dawna sanaaciya weeye buu yidhi dawna sanaaciya macnaheedu waxa weeye dawlad horay u martay oo aan la gaari karin weeye buu yidhi marka shaarkeedu wax lamida ma jiraan buu yidhi shaarku iga gaday waxay tihi wiil yaroo koob iyo toban jira miya annaga sidaa noo dhacaya imanka waa yaabe macnaha waxa weeyaan in la sameeyo oo baabuurkii la sameeyo oo dharkii la sameeyo oo kabtii la sameeyo oo maacuunkii la sameeyo oo airconditionkii lagaa gado oo marwaxaddii lagaa iibiyo lagu yidhaahdo waxaa sameeyey reer galbeed baa sameeyey ameerikaa samaysay iyo oroba
حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن
مسلمين تداولا تتسربوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا run ahaantii muslimiintu waxay haystaan waxyaabo fara badan oo u suurtagelinaya inay si fudud ku soo ceshadaan maqaamkii iyo golojoogii ay ku lahaayeen caalamka waxaana arrimahaas kow ka ah inay haystaan kitaab rabbaani ah oo caqiidada saxaya akhlaaqda toosinaya insaankana baraya halka uu ka yimid iyo halka uu ku sii aroorayo una sheegaya xigmaddii loo abuuray sidii uu u noolaan lahaa masiirkiisa meesha uu ku dambayn doono cidda cadowga u ah iyo cidda saaxiibka u ah halka ay reer galbeedku haystaan badeeco faalsa ah oo kor ka iftiimaysa hoosna ka maran bini'aadamkana ka dhigaysa xayawaan ka mid a xayawaanada hadafkiisuna yahay inuu adduunyada ku raaxaysto shahawaadkiisa awoodda ugu sarraysana yeesho hadba midkii itaalkiisa u heeliyo ay xoog badan taas oo bini'aadamka ka dhigaysa inuu isaga allaah isu noqdo sharciyadda gacantiisa ku samaysto kuna dhaqmo qawaaniin ay hawadooda ka keensadeen sida waxa loo yaqaano dimuqraadiyadda ay iminkaba ku dhaqmaan laakiin insaanku wuu ka duwan yahay midkaas aan soo suuraynay oo ay reer galbeedku ku tilmaaman yihiin insaanku waa makhluuq ilaahay karaameeyey allah waxa uu yidhi ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات الطيبات وفضلناهم فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
walaqad karamna inaan naamuusnayaa dhaba bani aadama aadam ilmihiisa aan naamuusnay wa xamalnaahum ilmo aadam waa xambaarnay filbari banaanka dhexdiisaan ku xambaarnoo geeli iyo ay korsan yihiin iyo baabuurtii walbaxri badda dhexeedana waa ku xambaarnoo doomihii ku waaweyn ee ku yaryarayba aan ugu xambaarnay taasaa dhaba howri alla subxaana wa tacaala takriim alla subxaana wa tacaala insaanka uu karaameeyey ilmo aadam waaye saa darteeda ayaga insaanku asigaa hogaamiyaha adduunka asa ah haddii uu shardigii alle iyo ballankii alle ku hogaamiyani adduunna wuxuu helaa nicmatu lislaami waaliimaan markaasuu xayaata dayiba noolaha kana badbaada maciishatan dankan aakhirana wuxuu helaa jannaatu naciim jaxiima ka badbaada hadduu asugu siduu raba u hogaamiye ballankii alle dhabarkiisa ka tuuro ee shardigii iyo wixii alla kulaba waxba uusan ku fallaman arrinta anees kale ou yidhaah ee anaa ka ilaaha anaa ka haddaba maaragtay rasuul ou yidhaah taasna waxaa waaye adduunkana maciishatan dankan u noolaaha kufrigii iyo yacni maaragtay yani balaayadii iyo shirkigiina waa ku haraada aakhirana janno ayuu weyha jaxiimo ayuu gela allah wuxuu sidoo kale kitaabkiisa casiiska ah ku yidhi إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين muslimiintu waxa ay haystaan oo ay ku soo ceshan karaan maqaamkii iyo maamuuskii ay ku lahaayeen dunida waxaa ka mid a in uu allaah muslimiinta dejiyey buqcada adduunka ugu hodansan ha noqoto dhanka biyaha dhirta iyo nimcooyinka dabiiciga ah ee dhulka ceegaaga waa kan sheekh cabdililaah oo ka warramaya ahmiyadda juquraafiyadeed iyo midda istaraatiijiyadeed ee uu leeyahay dhulka caalamka islaamka caalamkan islaamka ama waxa loo yaqaan caalaman islaami adduunka wuxuu ku yaallaa qalbiga horta caalamka bartamaha caalamku ku yaala magaalada maka mukarama layihahdo waxaa layihahdaa waa suratu lcaalam waa xuduntii caalamka qofkaas uu dhexdiisu xudunta maaha bartamaha qofkaas oo maaha makana bartamaha caalamka ku taallaa bay culimadu leeyihiin juqraafiyiinta iyo ragga maaragtay eegayshaasay leeyihiin marka muslimku hadda wuxuu fidsan yahay ilaa andalusiya indonesiya meesha la yidhaahdo iyo januub xagga soomaaliya meelahaas haddii bari iyo galbeed laga eegana chinaha atraaftiisa ilaa ilaa daar albayda meesha loo yaqa maqrab alislaam maqrab alcarabi anigu masaaxad badan buu ku fadhiyaa masaaxadaas marka waa masaaxidda ugu muhiimsan caalamka wey maxay muhiim ku tahay ilaahay wuxuu dhigay tharawaad ama dalagyo iyo khayraad badan baa ku aasan dhulkaas oo ay ugu horeyso adaaqa ama wuquudka ama shidaalka waxa loo yaqaano waxaa kaloo ku badan meeshan waxa loo yaqaano altharwa albaxriya adduunka badaha ugu kalluunka badan caalam islaam ay ku hareeraysan yihiin macaadin mukhtalaf oo dhulka ku aasan iyo dahab iyo dheeman iyo iyo maas baa ka buuxa tharwatu alxayawaaniya wax xoolaha ugu badan baa ku nool tharwatu lbashariya dadka waxaa ugu badan waxaa dad badan baa ku nool hadda oo dhalinyaro u badan gaaladu waxaa isugu soo haaray odayaal iyo islaamo dhalinyaradu waa ku yaraatay awoodda caalamka alquwa albashariya maanta waa boosku muslimiintu kaga jiraan marka muhiimadaasu caalamka u leeyahay xagga istaraatiijiyada haddaynu eegno wasadul caalam maadaama uu ku dhaco oo caalamka u baahan wadooyinka caalamka loo marayo oo dhan laisu marayo caalam u kala gudbayo o dhan caalam islam ay maraan waxaa jira waxa loo yaqaan madaa'iq almaa'iya biyomareenada ciriiriga ah biyomareena ciriiri oo badaha kale u kala gudba lix biyomareen oo adduunka maanta ugu muhiimsan lixduba caalamul islaam ay maraan haddii kuwaa la xidho qolada kuwaa laga xidho caalamka way ka go'aysaa maraakiibtooda iyo badaacooda iyo ciidamadoodu ma gudbi karaan ka inoogu dhow maanta inaga waxa weye baabul mandab meeshan jabuuti la yihahdo ee intaasoo aad maqlayso qaacida maraykan baa ku taalla mid faransiis baa ku taalla mid china ku taalla mid shaydaan baa ku taalla aad maqlayso maxay wuxuu qawaacadka meesha isugu warinaya ma markaas ama biyomareenka yar baa ilaashanaya nin wal xusl hadii laga xidho badaacidaadii iyo ciidamadaadii ma soo gudbi karaan waa ka godomaysa caalamka meeshaas ku fashilaysa marka nin kasta wuxuu leeyahay laga xidhanin adna qaybtaada ilaasho chainihi baa imka qawaacid ka dhistay maraykan baa ka dhistay faransiis baa weligii baa uga dhisnaayeen kuwo kale hadda inaa ku biiro badan baa la sheegaya baabulmanda baa ka mid ah baabulmanda wuxuu isku xidhaa badda cas iyo khaliij alcadan meel la yidhahdo khaliijka cadan mara iyo baxr alcarabi isku xidhaa waagii hore intaan baabulmandab intaan loo qanaad suweys loo furin oo aan inta dhulka loqday baddii caddayd iyo baddii ay casayd aan gacan weyn oo layihahdo qanaatu suweys laga qodin maraakiibta gaalada ee maraykan iyo yurub ka timaada xaggay aadi jirtay xaggay mari jirtay muxiid al atlas oo dhan ama atlantic oo dhan bay mari jirtay waxay ka soo wareegi jirtay meesha loo yaqaano cape town ama raju raju rajaa saalix south africa meesha la yahda ka soo wareegi jireen muxiidul atlas oo dhan bay soo goynaysaa hadhowna muxiidul hindi oo dhan bay soo goynaysaa markay bariga dhex ku socoto ama bariga fog u socoto maanta markii qanaad suways la qoray marka waa madiiqa labaad aan ka sheekeynayo lix weeyaan idhi mid waa baabulmandab ka kalena waxaa weye qanaatu suways meesha masar la yahda martaa badda cad iyo badda cas bay isku xidhaa nimankii faransiiska gumaysan jiray masar baa qoday iyagoo danahooda u qotay meel dheer weeye boqol iyo intaasun kilomitr xagga dherarka inta ballacna meelaha qaar lix kilomitr ka badan ka yar dherarkana boqol iyo intaasoo kilomitr baa lagu sheegay laba boqol waa balgaarsiya dherarkiisa maraakiibtu way isku dhaafi kartaa maraakiib badan baa isku dhaafi karta xagga balliciisa meeshaasu waxay waxay u fududaysay gaaladii yurub ama kasoo dhoofaysa ama kasoo gooshaysa ee maraykanka ee atlas ka wareegi jirtay ilaa south africa kasoo wareegi jirtay shan iyo toban maalmood bay u wafirtay yacni socodkay ku goyn lahaayeen maraykanka ilaa hindiya oo kale maalan waxaa u baaqaday shan iyo toban maalmood bay usoo yaraatay usoo gaabatay muddadii leanno badda cadi markay kasoo dhacayaan dhag waxay soo marayaan qanaad suweys badda casid waaba taagan yihiin cadan iyo iyo baabonda bayba halka halkaa soo galayaanba madiiqaasna waa muhiim jiddan jiddan jiddan maanta adduunka uu yahay oo gaalow meesha aad uga faaidaysato weeye madiiqa saddexaad waxaa weeye madiiqu hormus meeshan eeraan la yidhaahdo ee faris buu maraa khaliij alfarisi iyo wuxuu isku xidhaa iyo baxrul carabi meelaha isku xidhaa kaasna waxaa la yihahda waa meesha ugu dhaqdhaqaaqa xagga maraakiibta batroolka wada ee adduunka u socota yurub u socota waa ka ugu dhaqdhaaqa badan isaguna waa muhiim jiddan jiddan jiddan wey oo haddii ninkii halkaa laga xidho batroolkii adduunka maba gaadhayo shidaalkii baa ka joogsanay laba waxay ku yaalaan turkiya mid layahda dardaniil iyo mid layahda albosfor laba gacano muhiima weeye badda madow iyo badda marmara wax layahda isku xidhaan saasay markaa badda cad iyo baxrul iiji halkaa ka galaan haddii kuwaa la xidhana dadkii ruushiya iyo dhulkaa ka iman lahaa iyo baxrul qaswiin ka iman lahaaba ku godumaya meeshaas ka u dambeeya waxa weeye muhiimka istiraatiijiga aad u ah waxaa weeye madiiqu taariq jabalu taariq meeshii loogu magac daray taariq ibnu ziyaad mujaahidka weynaa oo isku xidha badda cad iyo muxiid al atlas bay isku xidhaa waa madiiq yar isaguna ninkii halkaa la iska taago isagana wareeg dheer buu gelaya badda maarta in badan buu ku jiraya maraakiibtu isku jiraysa waxaasoo dhan baa mara xagga istiraatiijiga xaggii waxaan sheegnay sarwal xayawaaniya ilahay iyo sarwal maaragtay iyo macaadintii baa ilahay ugu mudeeqay iyo waxa loo yaqaano dahab loo yaqaano adahab alaswad oo batroolkii baa ilahay ugu deeqay xoogii dhalinyarada adinku maanta wuxuu u badan yahay caalamka islaamka u badan yahay marka waa meel muhiimada caalamka u leh ninkii gacanta ku dhigaana waa nin caalamka isagu cuna qabateeyey maantana muslimiintu qiyaadadii iyo hogaankii baa ka maqanay hadday khayrkaa ay ka faa'idaysan lahaayeen iyo mamaradaas gaalba uma soo dhowaadeen waa isdifaaci lahaayeen waa ka xidhan lahaayeen saad ogtiin masaaridu marbay waxay xidheen marka xoogaa ay raga ahaayeen marbay baabamanda waxay xidhaayeen muddo kaxina yuhuudda ay maraakiibta u diideen maraakiibtu markii dambe ilaa yuhuudda ay markaa ay shuruudo badan ogolaatay ay markaa loo ogolaaday inay meesha maraan marka hadday xidhato muslimiintu hadday xidhaan mamarada aan kuu sheegay gaaladaba iyagaba qabataynaya laakiin meeday qiyaadadii meeyi hogaankii baraarugsanaa ee muslimiinta maslaxadooda ka sheekeynayey ee gaalo la loolamayey xaggee laga helaya ma lahayo maanta weeye ilaahay wuu keenaya insha allahu tacala مثل النعاج وغسله مثل النعاج وغسله فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتغلبوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا arrimahan aan soo sheegnay waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay muslimiintu haystaan oo ay ku wajihi karaan cowlamada maanta lagu salliday dhulkooda ee ka fogaysa fagaarayaasha hogaaminta dunida waxaase kaluu jira waxyaabo kale oo ay haystaan muslimiinta oo ay ku soo ceshan karaan qiimihii iyo maqaamkii ay ka joogeen dunida qarniyo ka hor laakiin xalqadan intaan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqada xigta ayaana halkan ka sii ambaqaadi doonnaa insha allah guud ahaanna dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadii siddeedaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada waxaana idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qayb qaatay marti kala duwan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يداع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا